habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga ee v o a washington waa habeen khamiisa bisha may waa lix iyo labaatan sanadka labada kun labaiyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggan internetka v o a somaly com idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani somalilan oo faahfaahin dheeri ah ka bixiyey kulan afarlaaankii bishan ay la yeesheen madaxweyne muuse biixi
anagoo midwanaag baanu la tagna shacbiguna wax weyn bay filayeen laakiin inaan shacbiguna xaqiijiyo inaan halkaa hungo iyo gacmo maran kala soo noqonnay annagoo isku dayeynay uun inaannu madaxweynaha ka wada hadallo arrimaha doorashada ama jadwalka doorashada madaxtooyada komishanka in laga daayo faragelinta
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ganacsiga online-ka ah oo soomaaliya ku soo badanaya iyo isticmaalka internetka ee bulshada soomaalida
dhinaca iibku aad buu fiican yahay onlineka waa ku xidhanay si weyn baan ugu tiirsannahay de wixii aan keenno dadka meel kale kalama socodsiino khadka unbaa u dhignahay oo ay ka soo arkaan hadhowna aad wixii daladaada cusub ay naga soo dalbadaan shaygii de waan baadhnaa khadkaan ka baadhnaa kadib baan dirsannaa markaan dirsanno isagoon baanu ku dhex tirsannaa marka koowaad hadhow haddaan keennana isagoon baan ku xayisinaa dadkii macmiisha nagu xidhnaanu aynu mar walba kula wadaagnaa khadkaas
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbaahinta afrika iyo turkiga oo maalintii labaad uu shir uga socdo magaalada istanbul xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horeyse kusoo dhowaada warkii dunida dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta khamiisa dowladda imaaraadka carabta kala wareegtay lacag ka badan sagaal milyan oo dollar oo ay ugu deeqday gurmadka abaaraha ka jira soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda wareejinta lacagta oo uu sameeyey safiirka dowladda imaaraadka carabta ee muqdisho maxamed axmed al cuthmaan rooble ayaa uga mahad celiyey imaaraadka kaalintooda ku aadan gurmadka shacabka wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa sheegay in lacagtan oo gaadhaysa sagaalka milyan ee dollar lagu shubay bankiga dhexe ee soomaaliya si waafaqsan sharciga maaliyadda dalka loona isticmaali doono arrimaha gargaarka madaxweynaha cusub ee imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zaayid al nahyaan ayaa sagaal iyo tobankii bishan mey waxa uu lacagtan ugu deeqay soomaaliya isla maalintii ay dowladda soomaaliya fasaxday lacag muddo ka badan afar sano oo ay haysay oo imaaraadka looga qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho bishii abril sanadkii labadii kun iyo sideed tobankii ra-iisul wasaare rooble ayaa bilihii dhowaa isku dayey sidii loo hagaajin lahaa soo celinta xidhiirka labada dal oo xumaa golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa soo jeediyey in xildhibaan mahad maxamed salaad uu noqdo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa golaha wasiirada ayaa iskale soo jeedinta iyo magacaabista taliyaha nabad sugidda waxaana uu sharci noqonayaa marka uu ogolaado oo uu ansaxeixo madaxweynaha soomaaliya mahad maxamed salaad oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka waxaa aada loogu yaqaanay inuu ka mid ahaa xubnihii ugu cadcaddaa mucaaradka dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa kaleoo lagu tiriyaa inuu ka mid yahay saaxiibada ugu dhow ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhinaca siyaasadda xildhibaan mahad salaad ayaa buuxinaya booskii laga eriyey taliyii hore ee nabad sugidda booskaasi oo uu si kumeel gaara u sii hayay yaasiin ferey oo isna noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee soomaaliya madaxa baanka adduunka ayaa ka digay in duulaanka ruushka ee ukrain uu keeni karo hoosudhac caalami ah iyada oo sidoo kale la dareemayo sicir barar dunida saameeyey madaxa baanka adduunka ayaa sheegay in ay adag tahay in la arko sida looga fogaan karo hoosudhac dhaqaale isagoo sidaasi ka sheegay khudbadu ka jeediyey shir ay isku yimaadeen ganacsatada dalkan maraykanka wuxuuna intaasi ku daray in xiriirtaanka xayiraadaha la xidhiira coronaviruska ama covid nka ee shiinaha ay kor u qaadeen welwelka ku saabsan hoosudhaca dhaqaalaha adduunka faallada madaxa bankiga adduunka ayaa ah digniintii ugu dambeysay ee ku saabsan khatarta sii kordhaysa ee laga yaabo in dhaqaalaha adduunka uu soo food saarto wadahadal u dhexeeya dowladda yemen iyo dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ayaa magaalada camaan ee caasimada dalka urdun ka furmay wadahadalkaasi oo ujeedadiisu ay tahay in la furo wadooyinka magaalada tacis iyo gobolada kale ee dalkaasi sida uu dhigayo heshiiska hubka ee ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay waxaana ay soo afjaraysaa wax ka yar toddobaad oo xabad joojin ah oo socotay muddo laba bilood ah oo u dhexaysay xulafada carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga iyo dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta qaramada midoobey ayaa doonaysa inay kordhiso wakhtiga xabajoojinta dalkaasi oo dhan waana tii ugu horreysay tan iyo sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii waxayna ujeedadu tahay in loo gogol xaaro wadaxaajood siyaasadeed oo dhammaystiran oo lagu soo afjarayo dagaalka kaas oo galay sanadkii sideedaad halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya cusub xasan sheekh maxamuud ayaa laga filayaa in dhowaan uu soo magacaabo ra-iisul wasaarahiisa cusub haddaba ra-iisul wasaare noocee ah ayuu u baahan yahay madaxweynuhu inuu soo magacaabo maxayse yihiin arrimaha inta badan keena khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o e da ee nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ahna madaxweynihii hore puntland cabdiweli maxamed cali gaas
dabcan isbedel baa dhacay isbedelkaas ilaaan ka rajaynaa isbedel khayrqal inuu noqdo waan rajaynaynaa inuu yahay madaxweyne cusub baa la doortay inkastoo madaxweynuhu dee markiisi labaad ee jilada loo dooranaya uu yahay wax badanna dee og oo dalkan afar sane iyo xoogaaba soo maamulayey waana uu ka warqabaa wixii baahyaha jiray wakhtigaa isaga ah wixii uu kaga gaabiyey waxa uu jeclaa inuu dhammaystiro ereygiisii ahaa qabyo ninkeeda dhammaystira dabcan qabyadaasi uu garanaya waxay tahay waxaas dhan marka waxay keenaysaa kolley inuu ogyahay isagu meesha uu yani itijaaha uu rabo inuu dalka uu ujeediyo ayaan ka rajaynaynaa dabcan de wuxuu u baahan yahay un qof un shaqada qaban kara ra-isul wasaare shaqayn kara mataqaanaa dhibaha jira iyo iyo yani yani soomaaliya hadda waxa xayndaabka ay ku jirto soomaaliya waxyaabaha loo baahan yahay in la saxo iyo wadankan hadda meesha uu joogo in laga qaado oo dabcan meeshuu istaahilo la geeyo qof uu shaqo qaban kara isagana la shaqayn kara unba waa muhiim ah meeshuu doon ha ka yimaado gobolku doon ha ka yimaado laakiin qof isagana ay wada shaqayn karaan marka shaqadu waa collective work waaye maogta shaqo ma aha qof keliga uu qabanayo isaga iyo dee ciddii kaloo markaas dowladda ka tirsanoo wadaay wada shaqayn yeelanayaan marka qof la shaqayn kara isagana shaqana qaban kara intaasa muhiima waayahay xilligii hore ee madaxweynaha dowladdiisii hore ilaa saddex ra-iisul wasaare ayaa soo martay dhibaato badan oo dhinaca ismaqabsiga way dhacday si marka looga baaqsado arintaasi in mar kale ay dowladdiisan kusoo noqoto maxay tahay inuu qaado tilaabooyinka loo baahan yahay inuu qaado madaxweynaha maxay tahay sababtaanta aan kuu leeyahay qofku inuu shaqo qaban karo competent yahay competency waa very important qofku inuu competent yahay shaqana qaban karo fahamsan yahayna wadciga iyo dowladnimada soomaaliya qof aad u fahamsan baa la rabaa inuu yahay shaqana qaban kara khibradna leh dhanka kalena isagana ay wada shaqayn karaan waa muhiim wada shaqayntu haddii ra-iisul wasaarayaashii hore waxa la isku qabanaya waxay ahayd dabcan waxay ahayd un isfahm la'aan dhex imaanaysa ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha taasaana keenaysay in saddex ra-iisul wasaare ay isbedelaan marka hadda dee khibraddaasi wuu awleeyahay wuuna garanayaa dadku soo xushay waxay isku dhaaf isku maandhaafeen dabcan wax badan bad shaqada wogtaa laba qof oo carab iyo lala daan baa isugu dhowaalayana waa isqoomaan waxaa weeye dabcan haddii la wada shaqaynaya waa la isqabanaya lakiin waxaan rabaa waxaa lagu isku qabanaya inay tahay taskis inay tahay shaqo dowladeed iyo hawsha maalmeedka dowladnimada baa lagu kala aragtiguduwanaan karaa oo laysku qaban karaa laakiin inaysan noqon mid shaksi oo personaal ah oo shaksiyad aysan noqonin marka qof isaga ay wada shaqayn karaan og yahay inuu la shaqo la qaban karo ay isfahamsan yihiin ayaa la rabaa inuu ay bayro tahay isna dee dabcan khibraddaas madaxweynuhu waa leeyahay loo tilmaami mayo isagaa la yaqaana marka qofkaas iyo qofka uu yahay meeshu ka keensanaya iyo iyo qofka ay wada shaqayn karaan taas go-aankaas waa go-aan isaga muhiim ah waa go-aan isaga u gaar ah waa go-aan aysan cidina la wadaagin marka saasaan isleeyahay xafiiskan prime ministerka horeyna waad usoo maamushay maxay tahay inta badan caqabadaha ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu qodobada inta badan ay isku maandhaafaan ee muranka iyo isqabsiga keena maxaa ka mid ah walaal waxaan isleeyahay dabcan marar qaarkood saldhig waxaa u ah qaabka dastuurku uu mataqaanaa uu howlaha u kala qeexayo oo dastuurkaan aan dhammaystirnayn waa laga yaabaa inay dhib noocaasi dhanka ay jirto laakiin badanaaba waxaan u malinaya waxa la isku qabtaahi wax ka baxsan dastuurka weeye waxaan malinaya wax un siyaasadda guud la xiriirta iyo itijaaha dawliga wax la xiriira unbay ila tahay bay hawshaas u badan tahay maaha u malinaya wax la xiriira dastuurka keligii maaha laakiin waxaa laga yaabaa in to some extent ilaa xad in laga yaaba in yani shaqaabka nidaamka aanu qaadanay oo barlamentary systemka ahi qaabka hadda u samaysanya dastuurkeena laga yaabaa in ay mararka qaarkood shaqooyinku ay iska hor yimaadaan laakiin in badanna dee waxaa laisku qabanaya u malaynayaa dee wax kale oo siyaasad guud ee dalka iyo wax lamidaan u malaynaya arrimaha horyaalla marka ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabo arrimaha looga baahan yahay ee horyaalla ee la doonayo in la dardargeliyo ee u baahan in si deg dega wax looga qabto maxay kula tahay way ugu muhiimsan yihiin
waxyaaba kole waxyaaba dadka la wada fahamsan yahay weeye oo arrinta ugu muhiimsan de waxaa weeye in madaxweynuhu helo breathing space meel ku neefsado suu helana dee iyo dowladduna waa in lala dagaalamaa dadka xagjirka ahu dalka ama lala heshiiyey haddii heshiis ogol yihiin disa ogolayna dee lala waddanka nabadgelyada security security security it's very important waxaa weeye nabadgelyo nabadgelyo nabadgelyo mogtahay waa inaad horta si aad u shaqayso salmugin oo fariisato waaye laakiin dii xamar yani maalba qarax ka dhacayo dan waxaa weeye space qofku ku shaqayn karo oo nabada aan jirinba marka boqolkiiba boqol in xoogga la saaro mataqaanaa nabadgelyada kabacdina howlaha muhiimka oo dastuurka dhammaystirkiisa dowlad goboleedyada iyo qaabka federalismka in la dhammaystiro arrimaha ijtimaacigaah arrimaha siyaasadda ee dalka innaga hadda muddo ciidan waxaa nala joogay amisom ah ee uu abuuray dependency yani inaanu ku tiirsanaan ayaga nabadgelyadani marka wadankuna wadanku sofran ma ahaan karo hadduusan mas-uul ka ahayn nabadgelyadiisii marka ciidan fiicanoo dalka nabadgelyadiisa hanta oo si loo face out gareeyo meesha looga saaro ciidamadan ajnabiga ah ee dalka nala jooga waxaaso dhan howlaha u yaallo weeye on the top of that de day to day activity shaqadii dawliga ahayd oo socotay oo arrimihii maaliyadda arrimaha canshuuraha arrimaha maxaa la yidhahdaa dee waxbarashadii caafimaadkii biyihii dad dadku moogta dowladnimada dadka in wax tartaa la rabaa
kaasi waxau ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahna madaxweynihii hore puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo u warameeyey khadar maxamed khadar maxamuud xareed halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa rajo la-aan ka muujiyey wadahadaladii ay afarlabaatanka bisha la yeesheen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed ciro ayaa oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey kulankaasi iyo waxyaabihii ay uga wada hadleen kadib haddaba shirkaasi jaraa'id ayaa waxaa u waramay wariyaha v o eda khadar maxamed cakule
khadar waad mahadsan tahay nuxurkaygu wuxuu ahaa dadadku inagii tagnay madaxtooyada bishii afar iyo labaatankeedii anagoo niyad wanaag baanu la tagnay shacbigu wax weyn bay filayeen laakiin inaan shacbiguna xaqiijiyo inaan halkaa hungo iyo gacmo maran kala soo noqonay anagoo isku dayeynay uun inaanu madaxweynaha ka wada hadallo arrimaha doorashada ama jadwalka doorashada madaxtooyada komishanka in laga daayo faragelinta shaqadiisi loo ogolaado diiwaangelintii ay bilaabaan si ay doorasha inoogu suurto gasho madax banaanida commishinka la ilaaliyo nuxurka doorashooyinko dhamina dee waxaa xudun ama dhexdhexaad tiirdhexaad guddiga doorashooyinka haddii iyaga la farageliyo ama shaqada laga joojiyo diiwaangelintii socon mayso jadwalkii socon maayo taasaan madaxweyneha kula dardaarmaynay waxaan ahay madaxweyne arrintaa xalil doorashadii wadagaa waan qabanaya isqaban mayso doorashadiina waan qabanaya komishinkana waan kala daraya nuxurkaintaas waa gartay dhinacooda gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo xisbiga kulmiye shalay markuu fiyoda la hadlay wuxuu sheegay inay calawan cadana hore u xusay sabtidana ballan kala jirto wadahadaladuna aanay xaggooda dhammaad ahayn ay soconayaan musharax madaxweyne cabdiraxmaan markaa inaad niyadda wanaagsanoo taa lafteeda sugtaan miyaan ahayn way tahay khadarow runtii de wanaag kuu sheegay waxaanu la tagnay niyad wanaag waan rajeyneynay calal aqal isfaham qodobna ha noqdee walow kaana qodob madaxweynuhu nin waxuu caadiyiin oo meel wax dhigtay oo waddadaa wax rabay inaanu ka leexan sinaba marka dadka inuu rajo beeno abuuro ilaa sabtida rajo kale soo baxayso waxaas leeyahay dadka waa lagu weynaysaan
musharax madaxweyne cabdiraxmaan ciro waxaad hadalkaa goordhaweed ku sheegtay in somalilan la difaaco oo ay u baahan tahay in wadajirka ummadda la soo celiyo dadka qaar waxay isweydiinayaan gudoomiye musharax yaa laga difaacaya ama maxaa soo kordhay waxaa soo kordhay madaxweynihii ka leexday dariiqii doorashada annagu tawaagin soo kaxeeya maanaan odhane waxaanu dowladdii aynu ku soo celinno wadadii doorashada sanduuqii sidii awalba aynu u dhaqmaynay madaxweynuhu isagaa wadi madaxweyne hadduu doorashada qabto wax walba isaga hadda u diyaar marka sabab uga baqayo in mucaaradka la tartamo deannagu ma garanayno markaa haddii tusaale ahaan iminka muddadii madaxweynaha ee saddex iyo tobankii noofembar doorashada madaxweynaha waa sadaysnayd weli lama gaarin saad hore idinkoo carabka ku dhufateenna in wadaxaajood iyo wadahadal iyo miiska lagu dhameeyo ayaa marar badan la naawilayay miyaanay ahayn in aad uga wareegtaan in wadahadal waxa tabanaysaan iyo waxa xagga kale jiraba lagu dhameeyo wadahadalku hadal naguma cusba intuu muuse joogeyna muddo hore khilaafyadii horena way jireen berigii hore doorashadii hore la qabanayay ilaa toddobaatan jeer lixdan jeer baa la kala kacay marna rajaa muuqata ha laba kala kacee marna raja ma muuqato dadka ilaan xaqiiqada u sheegnay ahayd beena uma sheegi karno muuse tallaabooyinka uu hadda qorshaystay waa inuu commishanka eriyo waa in doorashadii dib u dhacdo waa in doorashada uu doono isagu soo hormariyo waa inuu xisbiyada baabi'iyo dee markaa waana waxaad moodaa ina walaa ugu qoraydo saasay ugu qorqoraayeen berigaa horead soo hadal qaaday laba sanaad wada hadlayseen saddexdiina xisbi guddi baa isku haysateen markii dambena gudoomiye reeraha baa isku qabateen haddana maalin unbaa si yaroo fudo hal mar u heshiiseen dadka idin dhaliilaya mucaarid ahaan laftooda intoo jiitanto jiitanto saddex iyo tobankii noofembar afka lala galayadoo la murmayo miyna idin muuqanin taasi
hadalo sidaan kuu sheegayo annaga wada xaajoodka iyo wada hadalku waxaan somaliland wax halka quri wax ku gaari karto laakiin sidaan kuu sheegayo waa la iskhilaafi karaa waxbaa la isku diidi karaa laakiin waa inay muuqdaa in rajo ah in halkaa xal ka soo bixi karo madaxweyne waxaad mooday inuu wax walba ooday habeenkii dhoweed oo waxa uu doonayo mooye wax kalen aanu diyaar u ahayn kelmad dadku in badan iminka ay xagga hadalkaa ku jirtay dhalinyarada xabadda isu dhigabaan idinla imaantana bal hadda dadka u caddayso sow dhimasho ma keenaysa haddii askariguna xabad rido cabdiraxmaan inanta dhimata ama inanka dhintay yaa mas-uuliyadda qaadaya kelmaddan bal dadka u fasir dadkaan u fasira khadarowe dadka waxay xaq u leeyihin shucuurtooda inay cabiraan dadka kuna waanin mayno horena ugumaanaan waanin anana ma sito iyagana qoryo soo qaata maan odhan laakiin waxaan lahaa waxa aad doonaysaan inaad shucuurtiina ku muujinaysaan haddii xabad gardarra idinku soo dhacdo dee u adkaysta oo oo u adkaysta oo dee ha ka yaacina baan lahaa ujeeddadu intaasunbahay mudaharaad waad u soo joogtay adoo gudoomiyaha golaha wakiilada markii madaxweyne hore somalilan xilligii daahir yaale mudaharaadyadii dhacay waadugay dhaawac iyo dhimashay keeneen haddii caawa mudaharaad dhacana dhaawac iyo dhimasha inuu imanayo waa hubaal miyaanay ka habboonayn xal aan ahayn dhiig daata iyo banaanbax inaad sidee saddexdiina xisbi u keentaan ummadda hadalo de haddii albaabadii kale oo dhan la xiday dadka waxa u bannaan in shucuurtooda muujiyaan dadkana asiaan ku celinaya mar labaad horena ugumaan baaqin haddana ku baaqi maayo aniguna ma sito qori laakiin ciidankana waxaan leeyahay dadaan hubsidan rasaasa ku ridin markaa fasax ma soo qaadansan mudaharaadka waan qaadanayna dariiqa sharciga baan u marayna mudaharaad ugu dambeyn musharax madaxweyne waxaa soo kale maanta tilmaantay in somalilan muse ka hor la wada lahaa muuse kadibna la wada yeelan doono dad badan waxay isweydiinayaan madaxweyne muuse yuu siiyey markaa somalilan ma madaxweyne somalilan cid gaara ma siin karaa ma isagumayse siiyada keligii keligii somalilan waa dhisanta dowladdii hay dowladnimadii keligii wuu isku koobay taladiina keligii wuu isku koobay taas maan ujeeda
kaasi waxauu ahaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo magaalada hargeysa ugu waramayay wariyaha v o eda khadar maxamed akule haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ganacsiga onlineka ah ee soomaaliya oo soo badanaya iyo isticmaalka internetka ee bulshada soomaalida saare ciidan nuur ayaa inoo soo diyaarsay islamarkaana inala socodsiinaysa
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan isticmaalka internetka iyo adeega tiknolojiyaddu waa kuwo haatan dunida aada ugu baahay soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha sida weyn looga isticmaalo baraha bulshadu ku kulanto noocyadooda kala duwan qaybaha kala duwan ee bulshada da' kastoo ay leeyihiin ayaa kasoo dhex muuqda barahaasi ay bulshadu ku kulanto dadku way ku kala aragti duwan yihiin saameyn togan iyo mid taban ta ay ku yeelatay nolosha bulshada gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo xidhiidhka qoysaska wariyaha v o e magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa toddobaadkan u kuur gashay nolosha dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso iyo saameynta internetka iyo baraha bulshadu ay ku leeyihiin waxaana ay kusoo diyaarisay barnaamijka bandhiga ee toddobaadkan mahadsanid sahro isticmaalka baraha bulshada ayaa dadweynuhu siyaabo kala duwan u adeegsadaan waxaa jira dad si wanaagsan uga faa'iidaysta xogaha iyo aqoonta dhex jiifta aaladda internetka dhalinyarada ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwa ugu tirada badan ee isticmaala tiktok facebook iyo wixii la mid ah sidoo kale waxa uu abuuray saameyn dhinaca dhaqaalaha ah iyo hoosu dhac ku yimid waxbarashada ubadka soo koraya oo ay bulshadu walaac ka muujiyeen sanadihii u dambeeyey maxamed khaliif cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta goolis xarunteeda magaalada boosaaso ayaa ugu horeyn inoo sharaxaya sida ay bulshadu uga faa'iidaysato isticmaalka internetka wuxuu sahlay xiriirkii dadku sahlay aqoontiibuu sahlay marka wixii oo dhanba maanta waxay ku xiran teknolojiyad bay ku xiran wax teknolojiyad ka dharla oo aan teknolojiyada maanta aan aan aan teknolojiyad khuseyn maba jiraan nolosha waxbarashadii transactionskii maaligaha wax iibkii communicationkii maamulkii mararka qaybtood in la soo minguuriyo dhaqamo qalaad soo qayb kama aha bini aadan badan baa meeshaan isticmaalaya qof kastana wixii uu waxbuu ku gudbinayaa dad baa waa laga yaabaa inay dad ay waxma dhex marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha ashixumaha warka waa negative negativkiisa ka mid disadvantageka ama faa'iida darooyinka lagala kulmay ka mid tahay lakin waxaa lagu xadayn karaa dad dadkan waxaan ka shaqaysanayana siyaasado cadcad iyo restrictions baa bay kusoo rogaan mujtamacaadka muslimka waliba shirkadaha ka shaqaysta oo adeegyadaa bixiya waa sayf intuu xadayn waa sayf laba af leh oo dhibaatada waa leedahay oo qofkana waxaa rabaa dee inuu ilaahay caqli buu siiyey inuu waxyaalaha noocaas o kale iska daayo waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu mataqaana uu ka isticmaalo wixii kale uu afoodgaray iska daayo maxamuud cabdi dhonge oo ah aabe ku nool magaalada boosaaso ayaa rumaysan in isticmaalka baraha bulshadu uu dhibaato ku hayo dadka ku wada nool guryaha islamarkaasna ay dhacdo in mararka qaybtood ay adag tahay in qoysku ay si toosa isu maqlaan dhagaha wuxuu ku jiraan qof dhagalan inaad isu timaadaan maahe isma maqashaan gabadhi waa dhagalada odagu waa la hadlaya wuu la hadlaya maqli mayso wiilkii waa dhagalaya keenay dhegtaa waxaa ugu jira bahal yar khadkii buu ku jiraa saddex boqol iyo kun shan kun oo mayl dushoodu maraya mar sweden buu maraya mar jerman buu maraya mar kenadu maraya basaasana waa jooga sida dabkaa la saaraya islaanti waxay ma oga inay si dabsuuga saadhay shaqaalu sidoo kale reerka waxaa burbur ku noqday qof kasta oo shaqo ku soo soctay waa burburiyey bahashaan boqol boqol waxaa fiicnaa kii hadalka islaanta waa wacaysay waa soo socda albaabka iga fur haya haya xaaji gabadha waa wacaysa aabba wasa ii keen haya aabe waagaas ayay bahashu saxnayd wax walba aabbe haye bay ahayd aabbe haye awow haye abti haye bay ahayd maantana waa jooga maalintaasna waa jooga labadaba marka isuma dhowo boqol kiiba siddeetan iyo shan waxay fiicnay waagaa sidoo kale maxamuud ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu uu qeyb weyn ka qaato in dhalinyaradu ay waxbarashada ka tagaan ama ay tahriibaan waxbarashada ilmuhu markay kasoo baxaan iskuolka khadkaa la gelaya wuxuuna dhex marayaa marbanau fiirsanaya mar wax kaluu fiirsanaya wuxuu ku jiraa khad markaa laasha gurigu xoranaya marka dambaba wuxuu le waaba tahriibaya odagan waana wareershay habartan waana wareerisay waaba tahriibaya wuxuu arkayaa mid saaxiibkiisahaa oo adigu laba sano ka hor tahriibay daaruusan lahayn sabur qurux badan beeruusan lahayn baduusan lahayn wixii buu isu saaraya wiilkii waaba wareeraya gabadhii waa wareeraysa kulli baddaa la isku tuuraya boqol kiiba toddobaatan hadda baduu ku dhintay dhibkaasa naga haysta bahalkaas bahalkaa inala ka xayiraan rabnaa oo naloo daayo telefoonka halowda halow halowda abis mareen maxamed cabdi dhegamadow ayaa aaminsan in isticmaalka baraha bulshadu uu soo koobay shaqadii badnayd ee ay qaban lahayd maskaxdu maskaxdii shaqaynaysay oo ardada iyo qofka biniaadanka ay ku shaqaynayeen maskaxdiisa inuu wax badan oo tadawura ku sameeyo waxay soo koo waa soo koobtay oo badhan baa la taabanaya dhag horey wax- wuxuu doonaya ka soo baxaya ansarku doonaya si fudud buu u helaya moogtahay wax badan bay soo koobtay oo diiday inay samayso ee, shaqo badan maskaxdii oo horey u socoto waxaa kaloo dhacay magaranaysaa ee haddeer masalan ee, waxyaalaha kan la keenay oo teknolojiga caasiga ah oo ardadii dadkii dhallinyaradii iyo wixii ay ku mashquulsan yihiin wax badan xataa noloshooda inay wax u dhinto bay khatar ku tahay tiktokka facebooka magaranaysaa youtubeka waxaas yani wax badan bay maskaxdoodii soo koobtay haddeer masalan su-aal een, xisaab baa jidha la yidhaahdo ee, xisaabta la yidhaahdo logartamka sin cosin tangentiga waxyaalaha la yidhaahdo oo xisaabaha la yidhaahdo xisaabo aada u dheer markii su-aal layska weydiiyo forty five degree center tangentiga oo kale ama sin goortii la yidhaahdo waxaa la qori jira walaaqo badatay ilaa asarka lasoo saaro qalin iyo warqad dhag dhag dhag dhag dhag dhag saa u leedahay marka xoog baa maskaxdu u shaqaynaysaa meelo badan baad gelaysaa xisaabo badan baad qoraysaa haddeerna botonkaa taabanaysaa goortii su-aasha lagu weydiiyo ansarkii waa kuu soo baxaya waxaa lumay marka shaqadii faraha badnayd oo maskaxdu qaban lahayd maskaxdii waa soo koobantay marka saa darteed een, waxay samaysay ma- teknolojiyadan waxay samaysay een, inay soo koobto maskaxdii oo qofka maskaxdiisii soo yaraado qofku waagii hore maskaxduu ku sidan jiray aqoontiisa oo maskaxday ugu jiri jidhay maskaxduu ku wadan jiray ee, doktooradii hore dhakhaatiirtii hore haddii baa xugmaayo macalimiintii wax dhigi jidhay iskuulaadka wax ka dhigi jiray maskaxday ku sidan jireen aqoontooda wuxuu gelayaa macalinkii wuxuu- wax walbo ardaygu wuxuu ku soo koobayaa youtube buu gelaya facebook gelaya boton buu taabanaya jaa baasaaso waa xirantay maskaxdii waa soo yaraatay marka hadday istaagaan teknolojiyadaasu waxaa xirmaaya aqoontii oo dhan baa la waayayaa jiri jiri lahayd oo maskaxda qofka biniaadanku ka soo saari jiray oo ku heli jiray waa la waayaya saa darteed waxaan odhan lahaa ku talin lahaa in la yareeyo teknolojiyadda oo wixii looga baahi badan waayo keliya lagu qaato laakiin wixii kale loo ogolaado qofka maskaxdiisu inay qaadato isticmaalka baraha bulshada ayaa ganacsatadu uga faa'iidaystaan dalabaadka xayeysiinta iyo suuqgeynta badeecadahooda sida uu barnaamijka bandhiga v o a u sheegay xuseen xasan cabdi oo ka mid ah ganacsatada magaalada boosaaso qaab baan uga faa'iidaysanaa walaal qaabkaan uga faa'iidaysana waxaa inaan wax ku dalbano eh, iyo inaan wixii aan ku dalbanay aan ku xaysiisano marka aad iyo aad buu noo anfacayaa marka loo adeegsado dhanka wanaagsan inteydinaan wax dalban oo kale maxaa samaysaan En, intaanaan dalbanay waxaan sameynaa wa- dee wixii waan search karaynaa waa baanaa khadkaasaan ka baanaa Eh, intooda badanna boqolkiiba sagaashan iyagoon baan ku dalbanaaba digital eh, digital market onlinekaas Eh, dhinaca iibku aad buu u fiican yahay onlineka waa ku xidhanahay si weyn baan ugu tiirsanahay Eh, dee wixii aan keenno dadka meel kale kalama socodsiino Eh, khadkaan baa u dhignaay oo ay kasoo arkaan hadhowna aad wixii dalabaada cusub ay nagala ay naga soo dalbadaan shaygii de waan baadhnaa qadkaan ka baadhnaa kadib baan dirsanaa markaan dirsanno isagoon baanu ku dhex dirsanaa marka koowaad hadhow haddaan keenana isagoon baan ku xayeysinaa dadkii macmiisha nagu xidhnaanu aynu mar walba kula wadaagnaa marka qaabo badan buu noo anfacaa maasha allah aan uga faa'iidaysanaa qadkaas dalabaadka dhe hadda waxaan ku samaynaa tusaale haddaanoo boosaaso jooga eh, baan dubaya ama dukaanku yaallaa jayna waan kaga dalbanaa onlinekaas Eh, sawirkuun baan raadinaa hadhow markaan raadino iyagoon baa u dirnaa kabacdina de waxaana wax rabto halka dukaanka adoo supposed joogaa tusaale kaga soo adeegan kartaa si aad bay u fududaysan bali boqol kiiba boqol baashi yuusuf xirsi oo ka mid a barakacayaasha magaalada boosaaso ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay dhibaato ku hayso dumarka iyo caruurta si xoog la awood badan bay u saamaysay ilmihii gabar iyo wiilba bahalka haddaynan haysan mobeelkaas weyn oo teknolojiyada ayna haysan ilmuhu waxna baran mahayo shaqo kuwa qaban mahayo wax alla wixii uu aad u dirtatoo dhan ma aqbalahayo bal adiga qoys ahaan maku saamaysa aad iyo aad bay ii saamaysa laaluush baabaan ku bixiyeyba markii waxbarashadii ka soo diideen oo yidhaa in mobil naloo gada maahane aqbali mayno baan xataa laaluush aanu ku gada Een, qoysaska barakacyaalka iyagu basashkii degan bay misana ku wada ho- hoosaystaan Een, haddaan ilmihii loo gadin amaan islaantii aadan u galin nikeeda uusan u gadinna haddee islaantaas islaan jirtaba ma aha allaaba ilaaba ha laii iibiy wixii bil kale ay looga dhigi lahaabay waxay rabtaa intay urursatay xataa inay oo ilmihii ka khiyaamayso inay ka dhigato moobeelkaa weynayna ku gadato xilliga waxaad arkaysaa shaqada dhexdeeda iyadoo ku jirta oo meel gidaar la fadhido markaasaa wiil yaro tuugu hadduu rabo ka dafaya middabay dib u siibsanaysaa hadday rabto marka saamayn weyn bay ku yeelatay dhaqaale burbur badan bay ku yeelatay moobeelkan oo aafa lisu soo diray weeye waxbarashada bay- wuxuu ka hor yimid oo cillad ku noqday wax badanoo dhibaata yuu dadka ku hayaa waxaa dhacda in dadka qaarkood ay shaqada ku waayaan ama lagu canaanto isticmaalka baraha bulshada oo ay ku adeegsadaan xafiisyada dhexdooda faadimo siciid cali oo ka mid ah ayaa inoo sharaxaysa caqabadaha ay kala kulantay anoo shaqaynaya ama shaqadii ku jiraba waxaan arkay anoo meel dhexe iska maraayo oo shaqadii xoogaa ama laygu canaanto mobilkan iyo tictokan ee waxaan gadaal u dhigo habeenkii waxaan dhacda inaan fiid hore shan saac baan seexdaa labadoo kaleetaan baraarugaa taleefonkii baan gelaya video haddaanan daawan facebook youtube m- hurdadaba iyagaa iga fiican oo waxaanba ku xisaab waxaan ka faa'iidana garan maayo laakiin habigayga waa ka helaba inaan Een, haddii marar badan lagugu canaantay ma iska joojisay Ay, wax la deyn kara maaha waa wax dhiigga ay ku jira wax deyn ka dhid maaha Een, waana shaqaynaa waana daawanaa waxa weeye shaqada iyo iyo iyo tiktok waa isku wadaa waxa weeye dadku haddeer qof weyn iyo qof yarba waa la wada galay tiknolojiyada waxa weeye maamo weynaata baa arkaysaayo iska duuduubaysa oo waxaa ku xisaabtamaysaba haddiisan maalintii saddex video afar video soo jirin aan olaan karin laakiin haddii si loo eego dhaqaale burbur een, toobad xumo nolosha iyo sida runtaa aan fiicnayn ma fiicno adeegsiga baraha bulshada waxaa jira waalidiin aan aqoon durugsan u lahayn hase ahaatee ay ubadkoodu ka caawiyaan magacayga waa maxamed xaakun sheekh maxamuud ilaa qadka waan isticmaalaa sababtoo eh inkastoo hadda waayada cusub dadkii kala maqnaay waayada fog waad artee qadka laiskala had walba laiskala hadlaya facebook iyo aad iyo aad baan u isticmaalnaa sababtoo ciyaalka yaryarka oo farsamada aad iyo aad hadda ugu dheereeya xirfadan teknolojiyada ayaa afar ilaa sax naga caawiya anagoo etoobiya ayaan ahayn waad artee leef baan u aragnaa waad artay codkaasaan isa duubnaa waad artay muuqtaal baan isa duubnaa waad artay waa is maqalnaa waa wada sheekaysana waa ku hambalyaynaynaa maadaama teknolojiyadan cusub oo horumarka laga gaaray hambalya aniga xaggayga waa u hambalyaynaya sababto wax aad dadkii isku xirinaya waa artay afar iyo labaatan waraaqaha la iska qorqoraya waa laga yimidba facebookaas afar iyo labaatan saaca qadka aaga diraysa qadkaad kala hadlaysa waad artay lama heli karaan le hambalya maxamed oo iminka lixdan iyo afar jira waxa uu sheegay inuu qoys ku yagleelay isticmaalka baraha bulshada ani midkaas aad iyo aad baan le- waa midkan ku guursaday ba hadda qof aad boosaasadan ii joogto garoobaan guursaday waad aragtay afar iyo labaatan saac waa kan aan kuwada hadalnayba aan kuwada xiriirinayba Waa- waa xagga tiknolojiyada hambalyaan leeha ku iri si kale kuma garantiin nin magaalada de maba daqoobo af soomaaliya warka kuu sarfeebo soo ma garan midkan hadda ad iga weydiinaysaa waa kawada hadalnay waa kuwada sheekaysana anagoo is aragnay yaan macnaha qaayaan qabuul isku noqonay meel baan isku ballanay waan is aragnay si fashion isu helnay ha ahatadeeda hambalyaan leeha qalabkan cusub waan u hambalyaynaya waxaad ba leedahay adigu gurigaaba ku yagle ani gurigan ku yeegleelayba owlaad baaba laygu dhalayba Weynaya waa soo dhaweynaa dhinac bay iga taagan tahay halkaas guuleysa baan leeyahay dadka tiknolojiyada noo keenay annaga aad iyo aadaan ugu hambalyeynayna waa ku fiicnaanay adduunka oo dhan oo naga xirxirnay iyo na tuseenbo dadkii dhalinyarta ahayna wayla jaan qaadeen oo bacda ayagana wayna daadiyeen maxamed oo facebook ma isticmaasha facebook waa isticmaalnaa dunida waxa ka dhaco dhan ayaa waarta qadadkan oo lasoo dhigaa waan isticmaalnaa annagana sida kalaadan ugu jawaabna facebook aba horumar aad iyo aad u weyn ayaa loogu isticmaalaa yar iyo weynba waa la isticmaala waa lala jaan qaaday Een, maxaa ka shaqaysaa maxamed aniga maxaan ka shaqeeya waad artay waad artay had walba shaqada ii soo boodo hadday guryo dhis noqoto hadday waad artay dhul kale noqoto ani had walba shaqada ii soo boodo aan ka shaqeeya shaqa ii xadadan ma jirto marka een, baraha bulshada goormaa isticmaasha Bar- ba- baraha bulshada waxaan isticmaalnaa marka shaqada soo begno oo intii waad artay jiif laga gaarayo iyo waqtiyada nafiska laleeyo shaqa aan la haynin ayaan bara- baraha bulshada isticmaalnaa isticmaalka baraha bulshada ayaa waxa uu si weyn u fududeeyey xiriirka dadka ehelka ah ee ku kala nool daafaha dunida helista xog deg deg ah waxa kale oo uu bulshada u sahlay soo bandhigidda fikirkooda iyo aragtidooda siyaasadeed inkastoo ay jiraan dad uu saameyn ku yeeshay caafimaadkooda iyo inuu wakhti badan ka lumiyo iminkana aan dib idinku celiyo sahro ciidla nuur oo ku sugan washington mahadsanid faadumo yaasiin jaamac oo toddobaadkan u kuur gashay saamaynta internetka iyo baraha bulshada isticmaalkoodu ay ku leeyihiin nolosha qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso barnaamijkii bandhiga v o a waa naga intaa tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ay umahadsan tahay saare ciidla nuur inala socodsiin si barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa maalintii labaad ka socda shirweynaha warbaahinta turkiga iyo dalalka afrika shirkan oo ay soo agaasintay xoghaynta dowladda turkiga ee arrimaha warbaahinta iyo isgaarsiinta ayaa looga dan leeyahay in sare loogu qaado iskaashiga warbaahinta turkiga iyo dalalka afrika soomaaliya waxaa lagu casuumay shirkan xubno ka socda warbaahinta dowladda soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa haddaba shirkan ka horeystay ismaaciil mukhtaar cumar oranjo agaasimaha wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona oo ka mid ah xubnaha shirkaasi ka qaybgelaya waa mahadsan tahay colaad shirkan waxa uu soconayaa muddo laba maalmood oo toosa iyo laba maalmood oo dalxiis la xidhiidha oo halkan aan u imaanay shirkan wuxuu la xidhiidhaa ilaa iyo muddo shan sano ah ayaa ay ka qaybgelaysay warbaahinta dowladda wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona iyo hadda radio muqdisho iyo telefishinka qaranka oo lagu casuumay wuxuu la xidhiidhaa wadamada africa iyo turkiga ayaa shir sanadla ah halkan lagu qabtaa shirarkaas sanadlaha ayuu daba socday wuxuuna hadda kan uga duwan yahay in lagu soo beegay maalinta africa africa day oo hadda africa oo dhan iyo caalamka oo dhan looga dabaaldegayo marka shirkan waxaa looga hadlayaa arrimaha quseeya warbaahinta africa iyo horumarinta xiriirka u dhexeeya turkiga iyo africa marka waa warbaahinta madaxa bannaan mise waa warbaahinta dowladuhu leeyihiin sida radio muqdisho oo kale dabcan waxaa ka qaybgelaya ururo saxaafadeed oo ka kala socda ilaa afartan dal oo wadamada africa waxaa mar walba hadda lagu casuumayey shantii sano ee lasoo dhaafay warbaahinta dowladda iyo sidoo kale hay-adaha warbaahinta ee madaxa bannaan inkastoo aanay hadda ayna aysan sanadkan ka qaybgelayn haddana way jiraan ururada saxaafadda ee soomaaliya oo mararka qaar sidan oo kale loogu casuumo shirkan shirkii ka horeeyey hadda waxaa lagu casuumay radio muqdisho iyo wakaaladda wararka sona oo matalaya warbaahinta dowladda soomaaliya waana shir muddo soo socday oo turkiga iyo africa ay isku dhaafsadaan aragtidooda la xidhiidha horumarinta wadamada qaaradda africa iyo barnaamijyada turkiga uu ka wado dalalkaasi oo ay soomaaliya ay number one ka tahay wa waa gartay markaad fiiriso ajendayaasha looga hadlayo shirkan warbaahinta ma waxaa looga hadlayaa xuriyadda warbaahinta sidii warbaahinta xur u noqon lahayd ma waxaa looga hadlayaa sidii farsamada ama teknolojiyadda sare loogu qaadi lahaa maxaa looga hadlayaa ma turkiga maalgelinaya warbaahinta africa turkiga shirka un ayuu fududeynayaa laakiin ma jirin wax hadda la xidhiidho maalgelin toosa oo loogu talagalay warbaahinta wadamada africa hase yeeshee waxaa la la xoojinayaa in la isdhaafsado fikrado iyo sidii looga gudbi lahaa mararka caqabadaha yimaadaan waxaa hadda doodaha ugu waaweyn ee kamid ahaa dhibaatooyinkii la warbaahinta lasoo gudboonaaday iyo adduunka oo dhan covid nineteen iyo sida warbaahintu ay u xalinaysay caqabadaha ka imaanayay khatarta covid nineteen sida bulshada looga wacyigelinayo sida maxay ahayto shaqada naftirkeeda tegisteeda iyo caqabadaha ay kala kulmayeen iyo sidoo kale waxaa la isku soo hadal qaaday haddii ay jiraan tacadiyo loo geysanayay dumarka oo kale shalay dooda taas ayay la xiriirtay maanta waxay la xiriirtay shirkadaha iyo kambaniyada waaweyn ee turkiga ee ee safray ee u safray wadamada africa ka sameynayay maalgashiga iyo sida ay uga faa'iideysan karaan mediaha ay ugu horeeyo warbaahinta social media ama digital media waxa la yidhaahdo arrimahaas ayay hadda focuska ugu badan la saarayey waxaa banelka maanta fadhiyey madaxa shirkadda turkish ireland waxaa fadhiyey ninka u qaabilsan waddankan ugu sarreeya civil aviationka oo ka hadlayay inay sameynayaan xarun civil aviation oo oo ardayda heerkoodu darajadu sareysa africa ee lagu barayo waxyaabaha la xidhiidha aviationka oo imacad arrintaas ku saabsan ay ka furayaan wadamo ay ay ay ay carabaadeen marka waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda turkigu uu danaynayo waxa waaye in uu xoojiyo cilaaqaadka kala dhexeeya wadamada africa isagoo awoodda ugu badan gelinaya meediyaha wadamo badan oo oo china iyo iyo iyo dalal kale oo adduunka ka mid ah ayaa waxay danaynayaan inay africa ay ay ay ay saameyn xoogle ay ku yeeshaan waxayna mar kasta ay ay ay xooga iyaguna saarayaan inay miidiyaha ay isticmaalaan taas oo ka caawinaysa in bulshada loo ifiyo oo la tusiyo in ay ay ay u socdaan maalgashi marka turkiguna wuxuu isku dayayaa inuu xooga saaro maalgashigaas iyo sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa wadamada africa waxaa sidoo kale colaado intaas dheer in halkan naftirkeena uga faa'iidaysanay inaan sameyno cilaaqaad iyo isku xir wakaaladaha wararka ee halkan jooga ee wadamada africa oo grubis iyo iyo iyo wadamada halkan ka qeyb galaya ay ku kala jiraan foldaro kala duwan hase yeeshee waxaan ku dadaalaynay inaan annaga naftirkeena sameyno maxaan ka warbaahinta africa ay ka faa'iideysaa turkiga waxyaabahaas ayaa ayaa ugu muhiimsanaa taas oo sabab u tahay isu imaatinka shirarka sanadlaha ah ee halkan lagu qabto
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa ismaaciil cumar ismaaciil mukhtaar cumar oranjo agaasimaha wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona wuxuu u waramayey maxamed colaad xasan wariyaha v o e da laanta af soomaaliga halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a kumanaan banaanbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay magaalada tais ee dalka yemen iyagoo dalbanaya in la qaado go-doominta ay magaaladaasi ku hayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta faahfaahintan waxaa inoo hayaa xuseen saxnuuni
kumanaan ka mid ah shacabka magaalada ticiisa ee dalka yemen ayaa isugu soo baxay banaanbaxyo waaweyn oo ay ku dalbanayaan in la qaado go-doominta ay maleeshiyada xuutiyiinta ku hayaan magaaladaasi muddo ka badan toddoba sano sida uu baahiyey tv-ga dalka yemen banaanbaxan oo ay ka qaybgalayeen dadweyne aad u fara badan oo ku nool magaalada tacisa ayaa socod ku maray qaar badan oo ka mid ah jidadka muhiimka ah ee magaaladaasi ayagoo sitaa boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ay ku dalbanayaan in la qaado go-doominta tacisa islamarkaasina lagu cambaaraynayo sida beesha caalamka ay ugu aamusan tahay arrinkaasi war-saxaafadeed ay soo saareen dibadbaxayaashu waxay ku sheegeen in ay soo dhoweynayaan furitaanka garoonka diyaaradaha ee sanca iyo dekadda xudayda waxa ayna ku baaqeen banaanbaxayaashu in si deg deg ah loo furo dhammaan waddooyinka gobolka ticisa warku waxaa intaasi ku daraya xirnaanshaha waddooyinka gobolka ticisa in ay keenayso culaysyo bani aadamnimo oo aan caadi ahayn khataro iyo caqabado waaweyn kadib markii maamulka degmooyinka hoos yimaada xuutiyiinta dadka ay ka reebeen in ay ka faa'iidaystaan adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ee magaalada ticisa taasi oo hoos yimaada maamulka dowladda sharciga ah kumanaan ka mid ah shacabka magaalada ticiisa ee dalka yemen oo isugu soo baxay banaanbaxaasi ayaa dalbaday in la qaado go-doominta ay maleeshiyada xuutiyiinta ku hayaan magaaladaasi muddo ka badan toddoba sano dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale ku baaqay in la furo dhammaan waddooyinka soo gala magaalada ticiisa iyo guud ahaan gobolka ticiisa si loo yareeyo dhibaatooyinka dhinacyada caafimaadka iyo ganacsiga khudbad uu u jeediyey dibadbaxayaasha guddoomiyaha gobolka ticisa nabiil shamsaan ayaa sheegay in go-doominta laga qaado ticisa in ay noqonayso qayb ka mid ah xal u helidda xaaladda bani aadamnimo ee dhammaan dadka reer yemana لا يمكن لنا القبول بمعالجات جزئية ترفع الحصار عن بعض تترك البعض الآخر nabiil shamsaan guddoomiyaha gobolka ticiisa oo la hadlayay dibadbaxayaasha ayaa sheegay in aan la aqbali karin in qayb ka mid ah dadka reer yemen laga qaado go-doominta halka qaar kalena weli ay ku jiraan go-doominta waana soo dhowaynaynaa in la furo madaarka magaalada sanca ayuu yidhi iyo dekadda magaalada xudayda balse ma aqbalayna ayuu raaciyey hadalkiisa in weli gobolka ticiisa uu ku jiro go-doomin
صنعاء banaanbaxan ballaaran ee ka dhacay magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka yaman ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu ku dhawaaqay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan yaman master hanis granberg maalintii arbacada inuu bilaabay kulamo u dhexeeya wakiilada dowladda yaman iyo xoogaga xuutiyiinta shiicada ah kulankan ayaa ku saabsan sidii loo qaadi lahaa go-doominta lagu soo rogay magaalada iyadoo ay dhaqan gashay xabad joojinta horaanta bishii abriil ee lasoo dhaafay xili maleeshiyada xuutiyiinta dhankooda weli ay fulinayaan heshiiskaasi horaanta bishii abriil ee sanadkani qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday dhaqangelinta xabajoojin bani-aadamnimo dhammaan furimaha dagaalka ee dalka yaman muddo laba bilood ah marka laga soo tago duulimaadyada garoonka magaalada caasimadda ee sancaa iyo fududaynta soo gelitaanka maraakiibta shidaalka ee magaalada dekedda ee xudayda waxaa qodobada lagu heshiiyey ka mid ahaa in labada dhinac ay kulan ka yeeshaan furista waddooyinka gobolka ticiisa balse dadaaladaasi ayaa noqday kuwa aan hirgelin xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxayna la socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan
kulanti wanaagsan dalkiinba akhyaatan dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaah raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa wasaaradda caafimaadka britain oo xaqiijisay toddoba kiis oo kale oo ah xanuunka furuqdaayeerka ama monkeypox guud ahaana tirada dadka uu iminka xanuunkaasi ku dhacay waxay gaadheen siddeed iyo toddobaatan qof saynis yahanada britain ayaa sida uu wargeysku daabacay sheegay inay dhici karto in xanuunku sanada ku jiray britain xanuunka furuqa daanyeerka ee caadiyan lagu arki jiray wadamada afrikada galbeed iyo bartamaha afrika ayaa ilaa iyo labaatan dal laga helay hadda waxaana la xaqiijiyay laba boqol oo kiis tobaneeyo kalena baaritaan ayaa ku socda sida wargeysku daabacay waa markii ugu horeysay ee xanuunkani uu gaaray deegaano ka baxsan afrika kadib dadka xanuunka laga helay ayaa kasoo kici timay ama soo maray deegaano afrika ah oo horey loogu yaqiinay xanuunka tirada dadka ugu badan ee hadda xanuunka laga helay waa britain shaqaalaha caafimaadka ayaa dadka laga hela xanuunka iyo cid kasta oo ay la kulmeen bulshada ka dhex saaraya dadkan ayaa la siinayaa tallaalo sida wargeysku uu sheegay cabdixaafidow iyada oo dadaal loogu jiro sidii loo xakameyn lahaa xanuunkan ayaa saynis yahanadu baaritaan ka wadaan sida xanuunkan degdega uu ugu fidayo meelo badan oo caalamka ka mid ah waxaa la aaminsan yahay in xanuunkan britain iyo dalal badan oo ku yaala yurub uu sanado ka jiray
falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixinuu daabacay isaguna ciwaankeedu waxa uu ahaa wafdi ka socota wadamada sweden iyo finland oo ku sugan magaalada ankara oo la filayo inay wada hadallala yeeshaan saraakiisha dowladda turkiga si ay ugala xaajoodaan diidmada uu turkigu ku muujiyay inay wadamadaasi kusoo biiraan xulifada neto toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayay stockholm iyo helsigni arjigooda dalabka neto u gudbiyeen ururkaasi waana isbedelkii ugu weynaa ee ku imanaya xulifadaasi tan iyo markii la aasaasay turkiga ayaa markiiba sheegay in uu ka hor iman doono in labadaasi dal ku soo biiraan neeto iyadoo oo cankara sheegtay in sweden si weyn ay u taageerto jabhadda b k k oo turkiga u aqoonsaday argagixiso halka fiinlandna ay kooxdaasi taageero kooban siiso
cabdixaafidow ankara ayaa labadan dal waxaa kaloo ay ku eedeysay inay iska dhega tireen dalabka turkiga uu kaga codsaday inay usoo gudbiyaan shaqsiyaha jabhadaasi ka tirsan oo magangelyo ku jooga dalalkooda iyo cunaqabatayn ay saareen markii ciidamada turkiga ay gudaha u galeen syriya diidmada turkiga ee in labadan dal ay ku biiraan xulufada nato ayaa xakad gelinaysa qorshihii ay ku doonayeen in ay si deg deg ah ay ugu biiraan nato kadib duulaankii uu ruushka ku duulay ukraine waxaa kale oo ay saameyn ku yeelaneysaa kalsoonida isbahaysiga nato wafdiga swedishka iyo kan finland ayaa warwarka ay qabaan kala xaajoonaya ibrahim kalin afhayeenka madaxweyne erdogan iyo ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda seta tonel dhammaan xubnaha nato waa inay ogolaadaan arjiga codsi ee labadan dal
falastiin ee waftiga sweden waxaa hogaaminaya xogayaha arrimaha gudaha oscar stenstorm halka uu wafdiga finland hogaaminaya jukas lafora oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda saraakiisha turkiga ayaa sheegay inay jabhadda p k k oo turkiga u aqoonsan yahay urur argagixiso ah inay dagaal kula jireen muddo dheer turkiga ayna ku dhinteen kumanaan kun oo qof wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa sheegay in aanu ruushku siinin fursad aan ka ahayn in labadaasi dal ee sweden iyo finland dalbadaan inay ku biiraan xulifada neto turkiga ayaa toddobaadkan ka dalbaday shan shuruudood in ay ballan qaada sweden oo ay ka mid yihiin inay stockholm joojiso taageerada siyaasadeed ee ay siiso jabhadda b k k iyo inay mamnuucaan kooxaha b k k iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ankara waxa kale oo ay dalbatay inay sweden u soo dhiibto xubno ka tirsan ururadaasi cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee the daily sabax ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ciidamada ruushka oo weeraro ku qaaday magaalooyin ku yaala bariga dalka ukraine iyadoo ay geysteen duqeymo xoog leh sida wargeysku uu daabacay duqeyntani waxa ka dhashay khasaaro dhimasho iyo guryo burburay ah ruushka ayaa isku dayaya inay si buuxda u qabsadaan deegaanada ay sheegteen kooxaha gooni ugoosadka ee doneski iyo lohaneski madaxweynaha ukraine ayaa sheegay in ruushka arbacadii weeraro isdaba jooga ay ku qaadeen magaalada sofordoneski welina weerarku uu socdo intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen falastiin axmed imaanoo joogto washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo joogo london ayaana idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo falastiin iyo aniguba waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaanala socodsiinayaa faarax bluu
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee as roma ayaa ku guulaysatay koobkii ugu horreeyey ee yurub ah muddo ka badan lixdan sannadood kadib markii ay xala hal iyo eber uga badisay kooxda fayenood ee waddanka holland ciyaartii kama dambaystaheed ee koobka yurubian conference league oo ka dhaca waddanka albaniya nicolas zaniola ayaa goolka qura u dhaliyey kooxda talyaaniga ee roma tababaraha kooxda roma jose marine ayaa dhinaca kale taariikhdiisa ciyaaraha yurub ku daray guul kale wuxuu horay koobabka kala duwan ee qaaradda yurub ugu qaada kooxaha borto manchester united iyo weliba kooxda inter milan waxa uu sheegay in xirfadiisa tababarannimo marka laga reebo koobkii yuruba liiga uu u qaado kooxda manchester united in guulihii kale uu ka gaaray kooxaha borto inter milan iyo roma ay sidoo kale ay yihiin guulo u gaar ah morino ayaa dhinaca kale sheegay inuusan qorsheynayn inuu ka tago kooxdiisa roma xilli ciyaareedka soo socda waxa uu sheegay in wararka sheegaya ka tegistiisa roma ay yihiin kuwa aan sal iyo raad lahayn islamarkaana uu jecel yahay kooxdiisa roma dhinaca kalena jariidadda bild ee waddanka jarmalka ayaa qortay in weeraryahanka kooxda liverpool mane uu xuseynaya inuu ku biiro kooxda bayer munik kadib markii sidoo kale ay kooxda munik muujisay rabitaanka ciyaaryahankan soddon jirkan ayaa sheegay inuu go-aan ka gaari doono mustaqbalkiisa kadib fainalka ciyaarta champions leaga ee sabtida oo ay liverpool kaga hortegaysa kooxda real madrid waxaana suxufiyiintu ay sheegayaan in ku biirista bayer munik ay tahay mid macquul ah b s g ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inay isha ku hayso xaaladda laacibka waddanka senegal laakiin heshiiska cusub ay la gashay keliyan imbaba ayaa laga yaabaa inay la macno tahay inay isaga harto tartanka loogu jira mane taas oo dariiqa u bannaynaysa bayer munik liverpool ayaa dhinaca kale la aaminsan yahay inay wadahadallo la furi doonto laacibkan kadib ciyaarta sabtida dhinaca talyaanigana kooxda rosanere ayaa wajahaysa dagaal aad u weyn oo ay ku sii haysanayso weeraryahankeeda u dhashay waddanka portugal rafael leon kadib markii real madrid ay diyaarisay milyan oo yuuro ee uu kula soo wareegaysa weeraryahankan sida ay qortay jariirada gasata de la sport madrid ayaa baadigoob ugu jirta weeraryahan cusub kadib markii ay lumisay bartilmaameedkeedii dheeraa keliyan imbabe si kastaba ahaatee milan ayaa ka cagjiidaysa inay iska iibiso weeraryahankii hore ee lili waxayna diyaar u tahay in labaiyolabaatan jirkan ay heshiis cusub u soo bandhigto si uu u joogo garoonka sansiro ugu dambayntiina dhegaystayaal milkiilaha cusub ee kooxda chelsea tod piel ayaa laba boqoloo milyan gacanta ka saaray tababaraha kooxdaasi thomas tuhol si uu ugu soo iibsado ugu yaraan toddoba ciyaaryahan isagoo sidoo kale u sheegay inuu diyaar u yahay lacag dheeri ah haddii uu u baahan yahay dowladda ingiriiska ayaa shalay si rasmi ah u fasaxda beeca iyo dhaqdhaqaaqa kooxda chelsea kadib markii ay xayiraado adag hore u saartay milkiilaheedii roman abrahamofig waxaana chelsea sanadkan ku adkaatay inay qaadda midkoodna koobka horyaalka ingiriiska iyo weliba champions leaga oo hore ugu guulaystay sanadkii hore xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax maxamed cali faarax bulu ayna la socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa washington haatanna aynu ku wadansanno heeskan inagu luqeynayo fanaanka cabdulqaadir juba
heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka cabdulqaadir juba ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o e dna sidaas iyo nabadgeliyo